ganacsiga ayaa noqday mihnada ugu ballaaran ay dadka soomaalidu gacanta ku haysay labaatankii sanaga lasoo dhaafay dhallinyarada inkastoo aysan ahayn maalqabeeno iyo ganacsato waaweyn oo muuqda balse hadda waxaa jira door ay ku leeyihiin ganacsiga magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa muddooyinkii u dambeeyey kusoo badanayay dhallinyarada la imaanaya halawarada ganacsi kuwaasoo furanaya ganacsiyo iyagoo u gaar ah qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada dhobley ee la yimid halawarada ganacsi oo aan waraysi la yeelanay ayaa inagu warbixiyey waxaa ku dhaliyey inay la imaadaan fikradahan ganacsi iyo halka uu maraya ganacsigooda magacayga waa cabdixkiin abdiraxmaan saad runtii waayadan dambe waxaa soo badanaya dhallinyarada hal abuurka ganacsi la imaaday oo dalkii kusoo noqday dhallinyartii oo inta jaamacada ka soo baxaan shahaadooyin wataan dhowr sano saddex sano afar sano gurigii iska fadhiyaan shaqooyin badan meela ka ableegareeyaan waayaan taasna ay ku kaliftay inay aaminaan waxyaabahan shirkadahan loo shaqeynaya iyo hal abuurkooda inuu shaqsi lahaa hal abuurkooda marka koowaad inuu shaqsi lahaa taasoo dhallinyarta inta badan ku dhiirigelisay inay ganacsiga bal dhankiisa ay xoogga saaraan si ay ayagana u noqdaan dhallinyaro shaqaalaysiiyo dhallinyaro asaagooda ah oo shahaado saddex sano guriga la fadhiyo waxaa isleeyahay sidoo kale waxaa barnaamijkan soo badiyey in dhallinyartii ay aamineen dalkooda in macnaha dalkooda ay wax ka soo saari karaan oo dalalka kale ay aadayaan dhallinyaro asaagooda waxbaratay ay wax ka soo saarteen markaan isleeyahay waxyaabahaasoo isbiirsaday baa kulmiyey magacayga xuseen sheekh cabdulaahi weyn ganacsigayguniyo waa meheradan yar noloshayda caadiga ah yaa ila gashay noloshu waxa weye qofka biniaadan kolkuu ilaahay abuuro uu adduunka joogo wixii uu ku noolaan lahaabuu u baahan yahay naftiisa uu ku maarayn lahaa qof waxa weeyaan meel yaroo bismisuu salku ka bilaabo furi qoltunku qof waxa weeye tunkuu dhigano wuu xamaalani xamaaliga nolosha caadiga ayaa qaybsamaysa oo firqooyin bay kala yeelanaysaa marka aniga nasiib wanaag noloshaydu waxay noqotay meheradan oo aan doonayo inaan sii ballaadhiyo berrika maalin uun sii weyneeyo oo aan maaragtay ku sii daro sanadka dambe higsi kalaan qabaa inaan intan ka sii weyneeyo alxamdulilaah marka noloshayda caadiga kulley ganacsi unbay unbaan aada ugu qanacsanaa magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose waxaa ku nool dhallinyaro badan oo dhameeyey jaamacadaha ku yaala dalka kuwaasoo wajahaya dhibaatooyin ay ka mid tahay shaqo la-aan balse waxaa jiro in badan oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed oo samaystay ganacsiyo ay noloshooda ka dabaraan